Xaalufinta deegaanka ayaa saameyn togan ku yeelatay duurjoogta iyadoo dhulkii kaymaha ahaa ee Jubaland ay inta badan ka yaaceen duurjoogtii ku noolayd ka dib markii ay dadku bilaabeen in ay dhirta jaraan kadibna ay ka dhigaan dhuxul iyo waxyaabo kale. Agaasimaha Waaxda Khayraadka Dabiiciga ah ee Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubaland, Maslax Mawlid Maxamed ayaa ka warbixiyay saameynta ay isbeddelka cimiladu ku yeelatay deegaanka.
deegaan deegaanku haddii marka uu xumaado duurjoogtana way xumaanaysaa maxaa yeelay deegaanku waa meesha een, hoyga u ah noolaha kala duwan waa meesha ay biyaha ay ka helaan waa meesha ay baadka ka helaan marka haddii baadkii biyihii ay ka helayeen deegaanka haddii la xaalufiyo een, si fudud xayawaankii wuu dabar go-ayaa saameyntu ku yeelaan marka waxaa ka mid ah kow inuu xayawaanka inuu meesha inuu ka haajiro oo guuro hadduu meesha hadduu nabadgelyo ku waayo xayawaanka wuu haajiraya sida hadda hore u dhacdayba ugaadha aan lahayn ee dalka soomaaliya runtii khaasatan jubbaland annaga hadda deegaanka hadda aan ku noolnahay wuxuu ahaa meelaha soomaaliya ugu ugaadha badan buu ahaa ugaadhanadii way qaxday dhibaato environmentiga iyo deegaanka ku qabsada awoodii ayay ka kacday deetana waxay tagtay ee waddamada jaarka sida kenya oo kale ayay u gudubtay taas marka waxay dhahdaan waxaa weeye saameyn ka dhalatay xaalufinta deegaanka lagu hayo ayagoon naftooda la ugaarsanayo oo hilibkooda suuqii la geynayo oo la cunayo oo la isticmaalayo iyo ayagii oo maxaa idhahdaaye dhirtii ay harsanayeen qayb ka mida la gubay ama dhuxulaha loo isticmaalo ama ha la jaro oo dhismaha lagu dhiso Een, iyo abaarihii soo noqnoqday ee deegaanka runtii saameynta ku lahaa waxaasoo dhan marka isu- laisu geeyo ayaa waxay keenaysaa inay ugaadhay inay maaragtay saameyn ku yeelato deetana ama ay dhintaan ama ay barakacaanoo hoy ay ka heli karaan nolol iyo iyo meel ay ku nabadgalaan ayay tegayaan marka haddii deegaanka la xaalufiyo duurjoogta saameyn bay ku yeelanaysaa noloshooda iyo caafimaadkooda iyo badqabkooda intaba guud horta dadka horta in wacyigooda in la dhiso oo loo sameeyo een, aqoon kororsi ku aadan muhiimadda ay leedahay ama ahmiyadda ay u leedahay deegaanka een, ugaadha qaybaheeda kala duwan Een, qodobka labaad waxaa weeye een, wasaaradda waxaa ka go-an een, intii la heli karo insha allah dadka ayaga oo noocaasa in loo sameeyo een, shaqo abuur wax la yidhahdo wasaaradda waxaa jiray mashruuc dhan oo la yidhahdo proscol oo runtii aan ugu talagalnay waxyaabaha een, environmentiga sida dhuxusha dadka maaragtay jari jiray iyo iskaashatooyinka runtii ka howlana waxaas oo dhan in looga faa'iideeyo oo loo bedelo inay helaan wax alternative loo yaqaano afka qalaad ama tabdiil inay helaan nacam ay kaga badbaadi karaan noloshooda ay ku maareysan karaan wasaaradda hore dad badan ba shaqo abuur ugu samaysay dad badan ba tababar u samaysay dad badan ba xirfa- xirfadlayaal ayay wasaaradda soo saartay Een, annaga marka qorshaha noo yaalo wuxuu yahay cid kasta ee ugaadha lagu helo sharci darrada ah inaan la tiigsan doono laamanka- laamaha ammaanka iyo sharciga waxa uu ka qabo